الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta shanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari النصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
xisbiga shuuciga shiinaha ee uu hogaaminayay mawtaasi tanga ayaa markii ay ku guulaysteen dagaaladii sukeeye ee ka dhacay dalkaasi waxa ay ku dhawaaqeen aas-aaska jamhuuriyadda shiinaha sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii durba waxay bilaabeen in mu'asasaadka dawliga ah ay ku dhisaan afkaarta iyo towjiihaadka markasiyada liininyada ee ka soo horjeeda wax weliba oo diin ah iyagoo u arkaya diimaha inay yihiin teed ka hortaagan horumarka sidaasi darteed waxaa hadaf mashruuc ah noqday in la beegsado hogaamiyaasha diinta aaladda warbaahinta iyo dicaayaadka ee xisbiga ayaana u kacday inay tarwiijiso oo ay buunbuuniso afkaarta ilxaadka ee diinta ka soo horjeeda hogaamiyaha xisbiga shuuciyadda ee shiinaha ayaa arkayay in si looga daba tago horumarka maadi ee uu xilligaasi reer galbeedku xaqiijiye ay tahay in la adeegsado tamar weliba oo la heli karo oo ay ugu horayso cunsurka bashariga ah taasina aanay ku imaan karin in la dhaqangeliyo mooye mabaadi'da hantigoosadka ah oo dib u habayn lagu sameeyo wacyiga jamaaciga ah ee dadka oo la buuxiyo firaaqa caqiido ee dadka ku yimid lana geliyo xamaasad kacdoon oo ku imaanaysa in caqiido cusub loo agaasimo shacabka shiinaha intii uu mawtaasi taanga maamulayay dalka shiinaha waxa uu fuliyey laba mashruuc oo waaweyn kuwaasoo loogu magacdaray bootinta weyn iyo kacdoonka aqoonta ah waxaana ujeedku uu ahaa in shiinaha loo bedelo sida ay iyagu tilmaamaan janno shuuciyiintu leeyihiin horumar muuqdana laga gaaro arrimaha wax soo saarka beeraha iyo warshadaha laakiin iskudayadan waxaa ka dhashay natiijo bilcagsi ah oo waxaa hoos u dhacay wax soo saarka beeraha taasoo keentay in labaatankii ruux oo shiinees ahba uu midkood u dhinto macluul kii ilaa kiina waxaa macluul awgeed ugu dhintay shiinaha ugu badnaan konton iyo shan milyan oo ruux macluushan galaafatay malaayiinta ruux ee shiineeska ah ayaa lagu tilmaamay inay tahay tii ugu darnayd ee ku habsata shiinaha inta uu bashar ku jiro waxaana sababteeda lahaa malaaxidda shuuciyiinta ah ee talada dalka la wareegay xagaagii kii waxaa hoos u dhacay raashinka la quuto beeralayda shiineeska ayaana bilaabay inay raxanraxan u dhintaan guryaha beerahooda iyo hareeraha waddooyinka ayayna dadku ku daadanayeen gaajo darteed heerka dhimashada waxa uu gaaray in dadku ay aasi kari waayaan meydadka sababo la xiriira gaajada iyo tiribadnaantooda awgeed waxaana dadku ay gaareen inay cunaan caleemaha geedaha ciidda iyo haraagga xayawaanaadka xaalku waxa uu gaaray meel intii ka sii daran oo waxay shiina isku bilaabeen inay cunaan dadka carruurta yaryar ayaana la qalan jiray qoyskuna wuxuu ubadkiisa ka beddelan jiray dad kale maadaama aanu cuni karin carruurta isaga ka soo gooday oo ay uga sahlan tahay inuu cuno carruurta dadka kale ay dhaleen si la mid ah cuquubadii koroonaha ee dabayaaqada sannadkii ka soo bilowday shiinaha uu u laayay dad badan ayay shiineesku u dhammaadeen ku dhowaad lixdan sano ka hor arrintaana waxaa iskortaagaya sheekh jaamac maxamed cuhmaan gaalada ilaahay wuu ka aargoostaa ilaahay waa mid aan laga guulaysa qaalib ah oo u aargoosta kufaarta ka aargoosta weeye ilaahay ilaahay wuxuu leeyahay qur-aankii inoogu sheegay ina aladiina kafaruu biaayaati illaah lahum cadaabun shadiid wallahu casiizun du ntiqaam gaalada nimanka gaalada la yidhaahdo ee aayaadka ilaahay ku gaaloobay cadaab daran baa u sugnaaday dabcan cadaabkaasu ka aakhiro hadda raaday lakiin addunkana waa lagu cadaabaya cadaabka adduunkaasuu hoosgelaya wallaahu casiizun du intiqaam ilaahay waxaa weeye midaan laga guulaysanoo haaliba oo u aargooya aargoosta ilah waa aargoosta oo gaalo ka aargoostay wixii ku caasiyaba ilahay wuxuu inoo marka inoo sheegay wuxuu wey isagoo maarata inooga sheekaynaya wuxuu ku sameeyey aala fircown fircown iyo dadkiisii raacyadiisii kuwii raacsanaa isagoo inoo inooga sheekeynaya ilahay wixii ku dhacay wuxuu leeyahay walaqad akhadnaa aala fircauna bisiniina wanaqsi min athamaraati lacalahum yadakaruun ilahay wuxuu leeyahay waxaan ku qabannay fircown iyo dadkiisii abaar siniin abaar isdabajoogaan ku qabannay iyo naqsi min athamaraat in wuxuu dhulka ka soo baya dalagii ilaahay maarata oo isdhimo oo ay waayaan waxay cunaan maxaa cadaabka adduunka loogu loogu riday loogu dejiyey lacallahum yadakaruun bal inay soo laabtaan oo meesha looga yimi ay gartaan oo ilahay usoo laabtaan ilahay kal- wuxuu kaloo inoogu sheegay xadiis xadiis qudsi ah oo nebigu kasoo warinayo ilahay kasoo warinaya xadiis saxiixa weeyaan inahu yansuru lmadluum ilahay wuxuu inoo sheegay inuu u gargaaro qofka la mud- la dulmiyey marka waxaa ku dhacaya shiinaha maanta inay maaragtay yihiin ilahay inuu muslimiinta uga argoynayo waa wax suuragala aad maaragtay ay u dhowdahay yaquulu tacaala xadiiskaa ilahay wuxuu ku leeyahay wacizatii laansurannaka walow bacda xiin wacizatii ilahay cisadiisa ayuu ku dhaartay laansurannaka walow bacda xiin qofkii mudluumka la lahaa leeyahay marka haba noqoto haba fogaatay doontee waa ku gargaarayaa buu ilahay ku yidhi qofkii mu- la la dulmiyo buu ilaahay maarata saas uu sheegayaa Eh, shuuciyiinta nimanka la yidhaahdaana markay talada su- jaynaha qabteen kun sagaal boqol iyo afartan iyo sagaalkii waxaa ku dhacay oo ku habsaday dowladda jaynaha la yihahda masaa'ib masaa'ib badan baa ku habsaday iyo kawaaris dabiiciya waxyaala maaragtay cuduro abaaro dhulgariir marka eh, arrimahaas waxaa weeye waxaa ka dhintay gaajo keligeed jaynaha waxaa ugu dhintay saddex sano gudahood waxaa ka dhintay inta u dhaxaysa sidii xisaabku qorayaan labaatan malyan ilaa saddex iyo afartan malyan dad u dhexeeya tiradoodu labaatan malyan ilaa saddex iyo afartan malyan ayaa waxay ku dhinteen jaynaha waxay ku dhinteen sanadihii saddex sano gudahood marka laga soo bilaabo kun sagaal boqol iyo konton iyo sagaalkii ilaa kun sagaal boqol iyo lixdan iyo kowdii ayaa waxaa ku dhintay dadka cadadka intaa leeg labaatan malyan iyo marba inta tirooyinka ta us- ihsaayada u hooseysa waxay leedahay labaatan malyan baa ku dhintay qaar waxay gaadhsiinayaan saddex iyo afartan malyan dadka gaajo ugu dhinteen jaynaha sababtu maxay ahayd jafaaf abaar buu ilaahay ku salliday abaar uu ilaahay ku salliday iyo siyaasad xumo nimankii shuuciyada meesha qabteen ay ku kaceen oo maxay sameeyeen kuwaas xisbigii shuuciga meesha qabsaday wuxuu sameeyey oo ninkii oo la odhan jiray mount stong uu hogaaminayey waxay sameeyeen waxa la yidhaha musaara- musaadaratu laraadi dadkii ga- eh, beeralayda ahaa dhulkooda baa laga qaaday ilan shuuciya la rabo dadku waa siman yihiin xoola lama kala yeelan karo wixii la cuno- wixii lasoo saar hala wada cuno xoolihii be- beerihii baa la qaybiyey dadkii baa lagu fasaxay nin hebel ba intaan leedahay kaas intaas hektar baad leedahay waa la qaybiyey wixii kasoo go-aana dadku waxbay ka cunayaan makhaasiinta iyo waxay iyo maaragtay istoorada dowladda ayay kusoo xaraynayaan dadkana cuntoon baa la siinaya marka dadkii raqabad uma hayaan iyo rabitaan inay wax beeraan taas darteed bay la- dhulkii la wareegeen dadkiina waxay ku qasbeen inay noqdaan dad meesha ka shaqeeya waxay ay qaadanayaan in bedelka inuu yahay inay meesha wax ka cunaan bes waxay kasoo goa qayb ka qaataan waxay xusbigaas wuxuu mamnuucay waxaa la yihahda mulkiya shaksiya qofka inuu xoolo gaara yeesho dagaal bayna ku- dadkaas ku qaaday qofkii yidhaahda mulkiye khaasaan raba ama arrintaa ka, ka biyadiida dagaal baa lagu qaaday waxaana loo bixiyey magaca loo yaqaano acdaau thawra cadowga kacaankaa loo bixiyey waagaas sidaa darteed baa beerihii baa dalagii soo bixi waayey abaarna ilah waa ku salliday saasay uga dhinteen saddex sano gudahood labaatan ilaa saddex iyo afartan milyuun inta u dhexaysa kii milkiibeeda ku faracdeega ay yidhahdo waxay ma- diida oo xukunka in shuciinta diidana maxakama- maxaa- maxakamaad maxakama meel kasta la hortaagaya inta badanna waaba la dili jiray oo waxaa la yidhaahdaa waagi hore waxaa la aaminsanaa dadka nin dictatora oo keligii talisa oo dad laayay waxaa ugu daraa hitler baa la odhan jiray qaar kale waxay odhan jireen joseph stalin ninkii ruushka markii ay fal- uu ninkii liileen ninkii shuuciyada ruusiga dhaliyay markuu dhintay ninkii qabsaday ee dhigyacabka ahaa joseph stalin la odhan jiray kaasaa dadku dila ugu badnaa laakiin hadda xisiyaadku waxay sheegayaan waxaasoo dhan waxaa ka daraa kii jaynaha qabsaday ee shuuciyada keenay ee la odhan jiray mount stong ninkii la odhan jiray wuxuu dilay baa la leeyahay saddex iyo labaatan malyan ilaa sagaal iyo afartan malyan inta udhexaysa oo chines ayuu dilay gacantiisa ku dilay marka eh, markii beerihii saas dadkii gaaja u laysay oo siyaasad xumo iyo abaara ilaahay ku kiciyey ay dadku u leedeen oo u dhammaadeen mar labaad sanawaad kadib markay xoogaa beerihii soo kabteen oo ay dowladda tiri waxaa la beero dadkii ku qasbay in birkii la beero yaa waxaa dhacday ilaahay haddana wuxuu ku saliday shimbiro wax alla waxay beeraan oo xubuubkii ama galley ha noqdo ama ma noqdo masage ha noqdo shimbiran basaa ugu degaya eber waxba ka tegeen markaasuu dictatorki wuxuu yidhi jain oo dhan hal shimbira kuma arki karo wuxuu yidhi hal la buufiyo chemicals lagu buufiyo shimbir duulasta korka shiinaha kuma arki karo tii bay sameeyeen maxaa ilaahay ku salliday markii ilan shimbirahanu dhib ha lahaadeen laakiin waxay xasharaadka beeraha ka cunaan xasharaad waxaa jira beeraha u daran oo shimbiruhu ay cunaan saa beeruhu ku badbaadaan markii shimbirihii shimbir duusha la waayey haddana ilaahay xasharaad iyo cayayaan kale ayaa beerihii gam ka dhigay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jaynaha ka aargoosto oo u aargooyo walaalaheenna reer turkistan sharqiya oo uga aargooyo jaynaha jaynaha iyo mulxidiintana uu ku sallido aafaad tuhlikuhum wa turiixu almuslimiina can sharihim ilaahay aafaad baabi'isa oo muslimiintana inuu uga raaxaya ayaan ka baryaynaa أعاصير تضرب وجه النهار ذئاب على كل شيء تغير ونشواتها أن تريق الدماء تدمر روض الحياة النظير تدمر روض الحياة النظير ولم ينج حتى الفراش الوديع ولا الطير من شرها المستطير kadib markii uu fashil ku soo dhammaaday mashruucii bootinta weyn ee xisbiga shuuciga shiinaha ah laguna eedeeyey inuu isagu mas-uul ka yahay macaluusha dadka badan ay ku dhammaadeen wuxuu mowtaasi taanka dareemay in maamulka gacantiisa uu ka baxayo suurtagalna ay tahay in hoggaanka xisbiga iyo dalkaba lagala wareego sannadkii kii waxa uu ku dhawaaqay ololo kor loogu qaadayo ruuxa macnawiga ah ee aqoon-yahanka isagoo dareensiiyey inay talada iyo maamulka dalka wax ku leeyihiin laakiin toban sano kadib waxa uu tuhmay daacadnimadooda ah isagoo qabqabtay kuna guray dhulka baadiyaha ah wuxuuna ku qasbay inay shaqooyinka adadag ka qayb galaan dadweynaha caadiga ahna wax ka bartaan dhallinyarada xisbiga shuuciyadda ah ee u xamaasadeysnaa afkaarta ninkan aas-aasay jamhuuriyadda shiinaha ayuu hubka u dhiibay wuxuuna amar ku siiyey inay dhegta dhiigga u daraan canaasirta qawanada uu ku tilmaamay ee aan la jaan qaadi karin afkaarta dowladda waxaa la dilay malaayiin ruux oo ay ka mid ahaayeen hormuudka bulshada sida macallimiinta iskuullada iyo jaamacadaha fanaaniinta ganacsatada iyo odayaasha da'da ah halka xabsiyada lagu guray malaayiin ka leh laguna qasbay inay qabtaan howlaha ad adag wuxuu mowtaasi taanga albaabada u furay ugu yaraan boqol xero oo waaweyn kuwaasoo loogu talagalay in lagu hayo maxaabiista usluubka shaqooyinka adag ee ciqaabta looga dhigayo maxaabiista ayuuna hirgeliyey waxaana xeryahaasi lagu xareeyey ugu yaraan konton milyan oo shiinees ah kuwaasoo kala bar ka mid ah ay ku dhinteen gudaha mucaskaraadka sababa la xiriira shaqada adag ee joogtada ahayd intii uu waday gumaadka iyo gumaynta dadka waxuu mowtaasi tanga amray in xoog lagu jabsado maktabadaha iyo goobaha cibaadada lana gubo wax weliba oo qiimo leh ama ay wax ku qoran yihiin si gaar ahna waxaa loo beegsaday xubnaha xisbiga shuciga ka mid ah laakiin laga dareemayey inay mucaarad ku yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda shiinaha muslimiinta shiinaha ku nool iyo kuwa dhulka turkistaanta bari ayaa safka hore kaga jiray gumaadkan wuxuushinimada ah iyo gaboodfalladan adag ee uu geysanayay mowtaasi tanga ah waxaana la dumiyey masaajidda iyadoo xabsiyada loo dhaadhiciyey culimmada iyo aqoon-yahanka muslimiinta ah kuwaasoo la kulmayay tacdiib kala duwan oo arxan daran sababo ku aadan rucbiga laga dhaxlay gaboodfallada uu mowtaasi tanga geysanayay waxaa kordhay shacbiyadiisii ku timid awoodda dadkuna waxa ay ku qasbanaadeen inay muujistaan dareen ah inay la dhacsan yihiin siyaasadda dowladda waxaa la hirgeliye halkudhigyo iyo gabayo lagu ammaanayo dhiigyacabka mowtaasi tanga dadkuna waxaa loo qaybiyey nusqadda buug uu isagu qoray oo ay ku diiwaan gashanaayeen afkaartiisa iyo aaraahdiisa aqoon-yahan maxamuud ugaas ayaa sheegaya in siyaasadda noocan ah ay horay u soo jirtay maantana ka jirto in badan oo ka mid a caalamka islaamka xaqiiqatan siyaasadda noocan ah iyo dhaqanka noocan ah ee lagu soo koobi karo kelmadda ah ta'liihul xaakim iyo ninka waddanka haysta ama madaxweynaha ah ama xaakimka ah ama u sarreeya xisbiga waddanka haysta in la gaarsiiyo martabada ta'liiha ah ama maaragtay macsuum laga dhigo ama laga dhigo isha keliya ah ee runtii xaqa iyo maxaan ku yidhahdaa wanaagga iyo salaax in laga dhigo waa siyaasad iyo dhaqan si gooni ah ay caan ugu yihiin maxaan ku yirahdaa nidaamyada ama wadamada uu nidaamka shuuciga ah maxaan ku yirahdaa uu ka taliyo ama uu ka jiro ama uu ka jiri ka jiri jiray marka ninkan laga soo tago oo runtii asagu shakhsiyaadka ugu caansan ee nidaamyadan ka mid ah ama siyaasaddaas maxaan ku yirahdaa ku dhaqmay ama dadkiisa kula dhaqmay ama wadankiisa talada wadankiisa maxaan ku yirahdaa aasaaska ugu muhiimsan ka dhigay waxaa la tilmaami karaa maxaan ku yirahdaa sovyetkii iyo bolshifikii iyo maxaan ku yirahdaa stalin iyo shuyuuciyiintii ruushka oo ayagu su runtii marar badan ka fool xun sida siyaasaddii ninkan yacni ugu dhaqmay yacni aragtida noocaasa waa sunno iyo aragti iyo qaacido siyaasadeed oo xaqiiqatan taariikhda uu dejiyey ama la oran karo waxaa dejiyey oo jideeyey arrintaas yacni fircoonkii masar oo runtii asagu qur-aanku siduu ka warramayo lahaa maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad yacni arrintan iyo siyaasaddan oo xaqiiqatan ah yacni aragti iyo siyaasad yacni sifada koowaad ee istibdaadka ah iyo in mujtamaca waddankan iyo bulshada xaakimkani uu u talinayaa ay noqoto ama laga dhigo yacni bulsho keliya fulayayaalka ah aragtida iyo maxaan ku yirahdaa mashaariicda iyo hindisaha yacni shakhsigan xaakimka ah keliya waa aragti yacni albaabka ku xiraysa oo ku laabaysa wax kasta oo maxaan ku yirahdaa aragti ka baxsan ah wax kasta oo ibdaac ah wax kasta oo fikir khaariji ah oo keeni kara ama calaamad su-aal saari kara ah fikirka xaakimkan waddanka ka taliya sidaa darteedna ay shucuubtii iyo maxaan ku yirahdaa mujtamacii waddankani uu ku noqonayo yacni keliya aalad uu adeegsanayo shakhsigan xaalinka xaakimkaahu yacni wax istikhyaar ah ama maxaan ku yiraahdaa xorriyad ahna aan ku lahayn towjiiha ama itijaaha noloshoodu ay qaadanayso hadday noqoto mid siyaasad haddii ay noqoto mid bulsheed iyo hadday noqoto maxaan ku yirahdaa mid dhaqaalaba yacni haddii kumanaan kun ama malaayiin qof uu xasuuqo haddii siyaasaddiisa iyo maxaan ku yirahdaa mashaariicdiisu ay dhaqaala burbur keento haddii maxaan ku yirahdaa siyaasaddii waddanku maaragtay ay jahwareer iyo qalalaasa gasho yacni si nima aan loo maaragtay calaamad su-aal loo saari karin oo waxba aan maaragtay looga hor imaan karin rabitaanka iyo siyaasadda iyo mashruuca maxaan ku yirahdaa xaakimka waddanka haysta waa siyaasad meesha ugu maaragtay muhiimsan ama meesha sida ugu macquulsan ay uga muuqataa ay tahay yacni nidaamka aalu sacuud iyo ibnu salmaan iyo mashaariicda yacni diin la dagaalanka ah ama isticbaadka ah ama istibdaadka ah ee uu ka fulinayo yacni maxaan ku yirahdaa dhulkii xarameynka heer uu gaaray yacni in dhulkii xarameynka yacni laga furo ama laga qabto ama laga hirgeliyo yacni barnaamijyo sanadla ah oo maxaan ku yirahdaa lagu casuumayo heesaayaashii caalamka maxaan ku yirahdaa si ay u fuliyaan ama ay uga hirgeliyaan yacni maxaan ku yirahdaa showyo iyo brogramyo yacni tumasho iyo fisqi ah asaga oo ciddii iyo sheekhii iyo wadaadkii iyo qofkii yacni arrintaa ka hadla ama su-aalka keenana yacni saacada gudahooda xabsiga maxaan ku yidhahdaa loo tarxiilayo oo tobanaan sano iyo labaatan sano iyo muddo aada u dheer oo xabsi ah runtii loo jarayo صابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن بين قوم تململوا وأذاقوني الإحن صابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن بين قوم تململوا وأذاقوني الإحن bishii sebteembar sagaalkeedii kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii ayuu geeriyooday mowtaasi tanga madaxweynihii jamhuuriyadda shiinaha isagoo siddeetan iyo laba sana jir ah waxaana gudaha xisbiga shuuciga ka bilowday siraac iyo loolan iyadoo ugu dambayntii uu xilka qabtay diijin shiyaw bing oo ahaa ninkii maamulka iyo go'aan qaadashada ka dhigay mid jamaaci ah kadib waxay talada u wareegtay ninka lagu magacaabo jiyaan ziimiin ka hor inta aanu xilka madaxtinimada la wareegin mawga labaad sidaba ay ku tilmaamtay majalada forbes ee uu leeyahay dalka maraykanka waana madaxweynaha xilligan shiinaha hogaamiye ee lagu magacaabo shi jimbing sanadkii labada kun iyo tobanka ninkanna wuxuu xilka qabtay sanadkii labada kun saddex iyo tobanka ninkan ayaa aad ugu ta'atursan aasaasihii jamhuuriyadda shiinaha ee dhigyacabka ahaa wuxuuna tallaabo tallaabo u raacay qorshayaashiisii sidaas ayuuna ku noqday dhiigjacab aan ka shar yareen kii hore inkastoo uu isku boorqariyo shacbiyadda iyo hadallada xamaasiga ah inkastoo muslimiinta turkistaanta bari ay ahayd dhibaatada haysata mid soo jiitamaysay waayo fog ilaa aas-aaska jamhuuriyadda shiinaha haddana markii uu shii jibin la wareegay talada wuxuu xaalku noqday midka ugu adkaa abid inkastoo muslimiinta kale ee ku nool gudaha shiinaha ay xoogaa arrinkooda roonaatay dhibaatadana ay ka yaraatay haddana muslimiinta turkistaanta bari culayska lagu hayo ayaa sii xoogaystay mujrimkan talada shiinaha aya- ayaana qaaday tallaabooyin hurin ah oo ka dhan ah muslimiinta ay goor sida aan ku arki doonno taxanaha barnaamijkan haddaba inta aynan horay usii dhaqaaqin waa kuma shiin jimbin maxayna tahay afkaarta ilxaadka iyo cilmaaniyadda ee uu aaminsan yahay ee ku riixaysa in uu ku ilqabowsado dhibaatooyinka muslimiinta ay goor man huwa shin jinping ninka maanta chinaha xukuma gaalkan adug maanta nin muslim islaam uga daran aan kuwa ugu daran ku jira mus- netanyahu iyo wuxuu la safku safku la jiraa ninka la yidhahdo yahuudiga u taliya maanta yahuud netanyahu iyo iyo kuwa iyuu la mid yahay iyo kuwa lamida noocaas ninkaa muslimiinta ragga ugu daran maanta ku jira muxuu yahay ninkan horta ninkan chineeska ee maanta shiinaha xukuma ee loo yaqaano shin jinping ninkan waa horta wuxuu dhashay kun sagaal boqol iyo saddex iyo konton waa nin weyn oo da-ah labiyo toddobaatan sano hadda maraya Eh, waqooyiga galbeed China ayuu ku dhashay hadda muxuu yahay waa wuxuuna yahay waa madaxweynihii ama zaciimkii toddobaad ee China soo xukuma ilaa markii shuuciyadu ay dhalatay kun sagaal boqol iyo afartan iyo sagaalkii waa ma kii toddobaad shaynaha juuciga ninkii toddobaad weeye shuuciyiinta maanta in- kuwii kala dambeeya soo xukumay kii toddobaad weeye waa ninka maanta ugu daran ashaddu nnaasi cadaawatan cala almuslimiin waa dadka ugu daran muslimiinta ugu necab ninkaa weeye ee inuu baabi'iyo rabo wuxuu yahay markaa isagu amiinulcaami waxau yaqaanaa lajna almarkasiya fi lxisb xisbigana isagaa haysta dowladdana isagaa haysta ciidankana isagaa haysta wara'iisu allajna almarkasiya lilxarb waa nin maarata suldaadkao dhan gacantiisa ay ku jiraan ninkanu xisbiga wuxuu ku biiray kun sagaal boqol iyo afartan iyo kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afarti isagoo labaatan jir ayuu ku biiray ilaa maalintaana dee wuxuu cabayay shirkigaas iyo waxaasuu lagu barbaarinayay markii horeba shirkiba dee ku dhashay laakiin ilxaadkan iyo inuu diinka dhigto dadka u- ka- wixii kasoo horjeeda baabi'iyo intaas kusoo jiray ilaa kun sagaal boqol iyo afartan iyo ilaa toddobaatan iyo afarti oo waqti dheer buu kusoo jiray wuxuu ka dhashay qabiilada loo yaqaan haan qabiiladan haan layahay chinaha ama qowmiyadan waa kuwa ugu badan boqolkiiba labiyo sagaashan iyagay ka kooban tahay chinuhu wax kale waa aqaliyaad wuxuu daraasada ku sameeyey ja- jaamacadka ku yaala chinaha wuxuu ku takhasusay waxaa loo yaqaano ideologiya marxia shuucinimada ninkii sameeyey marx la odhan jiray ninkaa dhaqankiisii ayuu ku takhasusay ninkaasu siduu wuxuu aaminsanaa ayuu dadka ayuu bartay dadkana raba inuu ku dhaqo ideolojiyada waxa la yihahdo ayuu bartay iyo fekerka ilxaadka ayuu bartay wuxuu qaatay shahaadatu doctora waxa loo yaqaano oo qaanuunka ah ayuu qaatay intii u dhexaysay kun sagaal boqol toddobaatan iyo eh, kun sagaal boqol cafwan sagaashan iyo sideedii ilaa laba kun iyo labadii intaasuu dhiganaya afartaa sano meelahaas ninku waa ninkaas weeyaan ninku saan hore u sheegnay waxa weeye min aladi acda- acdaa alislaam kuwa ugu daran maanta ee islaamka maaragtay fara badan ku hayo uu ka mid yahay waxaa loogu yeedhaa uyuula qab almaw athani mawgan kaaga soo sheekeeyey inuu kasoo sheekeeyey ee sagaal iyo afartankii eh, shiinaha xisbi eh, shuuciyadda kusoo rogay ee ka dilay dhowr iyo afartan malyan s- sidiisiibuu u dhaqmaa marka waxay u yaqaanaanba almaw athani mawgii labaad mawtistonga ninkaas waxa weye waa- waa ninkii aan shiinaha ku fardi yeelay shuuciyada shuuciyada maarata kusoo rogay nidaam shuuci waa ninkii kusoo rogay kun sagaal boqol iyo afartan iyo sagaalkii wuxuu ka dilay chinaha sida la sheego saddex iyo saddex iyo labaatan ilaa sagaal iyo afartan malyan inta u dhexaysa ayuu gacantiisa ku dilay kuwii abaartu dishay maaha kuwa isagu dilay weye oo qoorta laga gooyey wey kuwaas ninkan waa ninka ugu xun ee ugu qalbiga aad ee shacabka ee shacabka maarata turkistan sharqiya ninka ugu daran ma soo marin xataa mow baa dhaamay shacabka iyo qoor loo yaqaano ama Turkistan- Turk- eh, tu- eh, turkmenistan sh- ku nool turkistan sharqiya ku nool nin uga daran ma soo marin wuxuu dhadhansiiyey weylaad iyo waxaan maaragtay hadda ayna ka sheekeyn karin oo cadaaba ayuu dad shacabka ku hayaa wuxuu leeyahay wax loo yaqaano mundalaqaat shin jinping nadariya caqadiya uu leeyahay isagoo iska leeyahay maxaa ka mid a oo dadka ku- ku tiirtirsiiya oo baraa wuxuu yidhaahdaa kunuu mulxidiina markisiyiina caniidiin war waxaa noqotaa niman sh- ilaahay ka go-ay ma- oo mulxidiina oo afkaartii maris cabsan marx marx afkaartii cabsan oo caniidiina madax adag noqda waxaa arrintaa ka yidhi kaga khudbeeyey muctamar magaalada bakinle caasimadooda lagu qabtay laba kun iyo lix iyo tobankii ayuu ka jeediyay arrintaas isagoo waxa- shaacintii la hadlaya saa noqda buu ku yidhi wuxuu kaloo leeyahay laa tus- laa tasaaluxa bayna diini walilxaad war wax heshiis ma dhexmari karo diin iyo iyo qof aan ilaahba inkirsanayn heshiis oo runtiis waxaa weeye sadaqa wahuwa kaduub weeye ilxaad iyo diin heshiis ma dhexmari karo walaa tasaamuxa li- wuxuu leeyahay lidiini bilintishaar diintu inay fidana la- kama arrintaas lama cafiyu leeyahay diin in diin ma- shiina diinta dhexdeeda diin lagu arko lama cafiyi karo wuxuu leeyahay yajibu alqadaau calaa ayi nufuudin ajnabiyin diini dadkan wuxuu arkaa dadkan ku nool gobolkan ee muslimiinta dad ajnabiyo meel kale ka yimid asligooda shiina ahayn buu arkaa oo de nimanku waa niman turkiyina sida la og tihiin marka wuxuu leeyahay chinaha asliga nimankan wabahay waa niman gelo- soo galeeti ah waa marka waa waa diin ajnabiya wataan buu leeyahay oo diintii ilxaadka ka duwan buu leeyahay wuxuu leeyahay yajibu mutaabacatu aladyaan wa muraaqabatuha xataa xataa zawaaliha tadriijiyan war diimahan dabagala oo dadka diinta ku dhaqmaya dabagala oo qaqabta oo xidxida oo jaasuusa oo keena soo taaga maxkamadaha i- say diintu maarata u suusho tadriijiyan tallaabo tallaabo meesha diin looga waayo afkaartaasuu ninku qabaa isagoo xu- khudbaynaya wuxuu leeyahay anta mulxid nin yahow jayniiska mulxid baa tahay ilaahay ma- ilaahay ma rumaysnid anta mulxidun buu leeyahay anta mulxid buu leeyahay laa taxtarim alislaam war mulxid baa tahay islaamka ixtiraam buu leeyahay saasuu leeyahay laa taxtarim falaa taxtarim alislaam anta mulxidun falaa taxtari- taxtarim alislaam war mulxid baa tahay islaamka ixtiraam buu dadku u khudbaynaya saasuu leeyahay haddaba tani waa khalafiyad iyo dib u eegis lagu samaynayo taariikh ahaan siyaasad ahaan iyo caqiide ahaan shakhsiyaadka xilligan mas-uulka ka ah dhibaatada lagu hayo muslimiinta ay go'or waxayna noo fududaynaysaa inaan isla fahanno oo aan suuraysanno la yaab iyo amakaagna nagu noqon ma'aasida qalbi taabadka leh ee aanu ku soo gudbin doonno xalaqaadka nagu soo aadan ee barnaamijka inshaa allah يا ويحهم عادوا بحقد جدودهم تترا تسير على خطى السفاح يستعبدون الخلق إما أمة معنا وإما الموت رهن رماح يستعبدون الخلق dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybta shanaad ee barnaamijka ah xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وإلى متى والمسلمون على الهوى طالما صاح الهوى يستنجدون يستنجدون يستنجدون وإلى متى والمسلمون على الهوى طالما صاح الهوى يستنجدون يستنجدون ويثور كفوا ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد ويثور كفوا ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان بها وتاهت أنجد